beeralayda yar-yar kalsoon waxay la soo talinaysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
waa tahay sidaad warkeenna ku maqlayseen baarlamaanka maamulka galmudug ee dhowaan lasoo yegleelay ayaa dooranaya guddoomiyaha iyo weliba labadiisa ku-xigeen doorashadaasi cadaada ayay ka dhacaysa laba iyo siddeetan xildhibaan ayaa la dhaariyey dhowaan ee maantana saddex kale ayaa la dhaari doonaa shan iyo siddeetanka xildhibaan ee maamulka gobollada dhexena waxay dooran doonaan saddexda xubnood ee ugu sarreysa baarlamaanka xildhibaan garaad yuusuf maxamuud oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa isagoo ku sugan cadaado gordhow inooga waramay doorashada maanta ka dhacaysa halkaas
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waa mahadsantaha mamudkaas waan idin mahad celinayaa asaadiga shakaala maanta sida qorshaha uu ahaa ama balaanka u degan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wuxuu ahaa in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka marka maanta waxaan rajeynaynaa inaan haddii alla idmo oo baarlamaanka marka ugu horreysa uu yeesho guddoon rasmi ah sida ogsoontahay maalmihii dambe waxaan ku shaqeynaynay guddoonka meelgaar ah oo ah halka luuglaada weyn marka lacagka qorshaha ugu weyn ee baarlamaanku waxaa weyaan in la doorto guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waat ayaa u sharaxan hadda jegada guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug wallaahi hadda intaan ka warhayno ama guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ee baarlamaanku ay noo sheegeen ama aan aragnaba waxaa u sharaxan ilaa iyo saddex musharax ayaa u sharaxan marka saddexdaas musharax mid kamida ayaa maanta haddii alaidmo la dooran doonaa iyo iyo iyo ku-xigeenka ayaa la dooran doonaa haddii alaidmo waataa guddoomiye ku-xigeenada ee koowaad iyo labaad ee baarlamaanka galmudug ayaguna maanta waa la dooran doonaa soo maha alaidmo sidaasaa qorshuya
maxaa shuruudo ah oo adinku haddii aad tihiin baarlamaanka aad ku dooranaysaan ama aad go-aan kaga gaaraysaan saddexda mas-uul oo maanta la doonaya inaad soo doorataan wallaahi yani guddoomiyaha waxyaabaha shuruudaha lagu dooranayo waxaa kamid a shuruudaha uu qorayo dastuurka dowlad goboleedka galmudug oo ay kamid tahay inuu yahay min aqoon-yahan ah u qalmo hawshaan loo dooranayo ah howlaha sharci dejinta in aqoontiisa aysan ka yarayn dugsi sare in uu yahay nin waxgarad ah dadkana isu keeni kara dabcanna maanta subaxa hore oo sagaalka ama saddexda saac konfurska u yaqaano ayaa nin kasta oo musharaxa wuxuu joogin doonaa khudbadiisa uu kusoo kusoo bandhigayo waxqabadkiisa dabcanna inaga haddii aan nahay golaha baarlamaanka waxaan dhageysan doonaa khudbadahooda kadibna ninka aan u aragna inuu badbaadin karo goboladan muddada mashaakilka ka jiray ayaan dooran doonaa beelaydmo marka waxyaabaha ugu waaweyn laga fiirin doona waxaa waaye qofka maanta isu soo shara ama isu soo sharaxay ama la rabo inuu guddoon loo doortaa waa in aan ka helno shuruudaha waaweyn iyo experiencediisa oo laga yaabo shan sano oo maamul dowladnimo ah iyo sidoo kale aqoontiisa iyo waxaasoo dhan markaan helno iyo kartid kartida uu leeyahay inuu badbaadiyo goboladan
ma dareemaysaan hadda mas-uuliyad weyn inay idin saaran tahay maadaama waqtigooda oo dhammaaday ergooyinka idin soo xulay dastuurkii ansixiyey haddana aad dooneysaan inaad go-aan ka gaartaan maanta afyeenkii baarlamaanka maalmo soo socda gudahoodna waxaa la qorsheynayaa inaad madaxweynihii doorataan si fiican si fiican kaas mas-uuliyad weyn baana saaran waxaana rabnaa hadalaidmo in ilaahay nagu guulay inaan mas-uuliyadaas gudano haddii baarlamaanka guddoon rasmi ah u yeeshana waxaan yeelan doonaa hadalaidmo guddiyo ayaan samaysan doonaa oo baarlamaanka gudihiisa ah si aan u wajahno howlaha adag ee aad sheegtay iyo isukeenida dadkii iyo dib u heshiisiintii sababtaa baarlamaan waxa laga rabo waxaa waaya inuu dadkiisa isu keeno sababta waxaan matalno waa shacabka labada gobol ee midab iyo galgaduud marka waxaan samayn doonaa hadalaidmo inaan guddiyadaas isu qaybino sida baarlamaan ba lagu yaqaan kadibna aan wajahno howlaha waaweyn inoo yaalla marka si aad sheegtay maamudkaasi waa mas-uuliyad adag eena sugaysa waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu mas-uuliyaddaas nagu guuleeyo haddaala
ugu dambeyntii maamulka hadda adinku aad aasaas ku tihiin galmudug sidee u arki karaa shirka kale ee shirka cadaada lagu garab furay ee ka socda magaalada dhuusamareeb kaasoo howlaha hadda cadaada aad ka wadaan looga soo horjeedo wallahi arrintaas wayna xamuudinaysaa waana arrin aan aan ku faraxsanayn maxaa yeelay inagu waxaa ugu horeeya aan rabno waxaa waaya inaan umada umadeena mideeno dabcan coleyskaas ummadda sida ugu dareemayso kale ma dareemeynaa weliba annaga ee mas-uuliyadda ugu horeysa ayna fuuli doonto laakiin waxa aan rabno waxa waaye inaan helno qofkii arrintaas iyadaa laftirkeeda aan la kaashanayn badbaadadeeda si arrintaas iyadaa loo afjaro dadkuna ay isku meel u wada jeestaan haddii alla idin marka waan dareyneynaa waan idin xanuujinaysaa waxa ugu horreeya taagana waxa waaye inaan arrimahaas aan wax ka qabanno aan xalino haddii alla idin
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan garaad yuusuf maxamuud oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulka galmudug oo qadka taleefanka igu warramaya isagoo ku sugan magaalada cadaado wuxuuna iga warramayay doorashada maanta cadaado ka dhacaysa ee lagu soo dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug iyo weliba labadiisa ku-xigeen xilli shir kale oo looga soo horjeedo maamul dhisidda cadaadana ay ka socoto magaalada dhuusamareeb